maamulka degmada ah baydhabo ayaa bulshada ugu baaqay ilaalinta wadooyinka cusub ee laga sameeyey dib u dhiska iyo dib u dayactirka ee ku yaala magaalada baydhabo maamulka ayaa sheegay in ilaalinta wadooyinka ay waajib ku tahay qof kasta oo muwaadin ah taasoo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka agaasimaha waaxda dhulka ee dowladda hoose ee degmada baydhabo xasan macalin cali ayaa ku baaqay in shacabka ku nool magaalada baydhabo ay iska xilsaaraan ilaalinta wadooyinka way la socotaanaha inay magaaladu ku socoto dhismooyin fara badan oo la xiriiran wadooyinka wadooyinka aanuna laamiyaalu aanuna wayba waxa ani oo shidoogi lasdhex geliyayo kabalistoonka lankasoo marka dadku wala dhisadaaya oo laamaga abshay degan ama wadada abshay degan way suubiyaayeen aha shiidogii iyo caraadii iyo shamiindidii walaa dhan jidka korshiya ka dhisaaya marka arinteeda hayti wayba aha way saameyn xoog leh kala taha wadadii la dhisi wadada la dhisi way saameeyeyha shiidoo laka kordeediyo oxytin shiidoo baydhabo sii xoog muley laamiga laka kordeediye kabacda laamiga way in sababaayana iniisu burbur saasoo kale way laka gasay shamiindi laka gasay shamiindadii laamiga gobsadaas wadadii oo smooth haytay si si sahale laka gudubaay wayna gadaas meel tartarle oo way leeraayso isku socodka halaayasa marka arrimahaasi waa arrimo dhibaato leh oo deegaanka dhibaatan leh oo bulshada dhibaatan leh oo mayleeraayso awaaqib xumo mayleeraayso darona kusii dhaladaas marka dadka wala dhisadayan way kala taliyay waana farayha ini tusaalaan haddii lakuma armo waaye ini meelasi waa laka gasa mashiid laka deedi tusaalaan siiba shamiindada laka gasow way kala taliyay iniyo mayleeraayso bacan dhikadan laamigaasaisi shamiindin iyo garigdhig haddii kumaarma koran waaba kumaarmaano meel kale ka deedsadaan walaashaase si hele wansuubsadaan tan lamaad oo aanu ku hadal fado way taha iniyo wadada la dhisow agagaaradiiye tusaaleahaan dhowr wada la dhisay wadada soddon waa la siiyey magaalada gudaasha waa la siiyey wadada adc waa la siiyey